بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدع- بدعوى المدعي أنه رسول الله ولو حنكو قد جرنا faqradii ahayd wa ina muxamada cabduhu lmustafaa wa nabiyuhu lmujtabaa wa rasuuluhu lmurtadaa wuxuu sheikhu noo sharaxaya raximahullah sidqu nabiy waxaa lagu ogaado inaysan ahayn mucjizaad keliya oo ay jiraan waxyaabo badan oo qaraa-in ah oo lagu garanayo bisidqi rasuul laguna kala sooci karo beyna kadibi lkadaab wa sidqi rasuul midka beenaalaha ah ee nebinimada sheeganaya beentiisa iyo midka rasuulka ah ee run sheegaya waxyaabo badan oo lagu kala garan karo aan mucjizaadna ahayn wuxuu yidhi faidaa kaana sidqu lmuqbiri wa kadibuhu haddii wuxuu yidhi midka runta shee yacni midka warramaya runtiisa khabarka sheegaya runtiisa wa kadibuhu iyo beentiisa yuclamu haddii lagu ogaanayo bimaa yaqtarinu bihi wixii la xiriirsamayay min alqaraa'ini oo qaraa-in ah darteed haddii lagu ogaanayo fa kayfa bidacwa lmuddaci sidee noqonaysaa buu yihi sheegashada midka sheeganaya annahu rasuulullaahi inuu rasuulka ilaahay kayfa yakfaa sidqu haada ka run yani runtiisa sidee uga qorsoomaysaa min kadibihi beentiisa kayfa yakfaa sidqu haada midkan runtiisa sidee uga qarsoomaysaa min kadibihi beentiisa wa kayfa laa yatamayazu saadiqu fii dalika sidee ayuwa kayfa laa yatamayazu siduusan u soocmaynin alsaadiqu fii dalika midka arrinkaa ka run sheegaya min alkaadibi midka beenta sheegaya biwujuuhin min aladila wujuuh adilada ka mid ah siduusan ugu kala soocmaynin macnaha wuxuu leeyahay haddii kan run kan warramaya beentiisa iyo runtiisa qaraa in lagu kala ogaanayo oo qofka caadiga ah dadka caadiga markay ku warramaan midna uu been sheegayo midna uu run sheegayo kanna waxaa leedahay waa saadiq bilqaraa-in ninkanna maxaa leedahay waa kaadib bilqaraa-in sidee marka xaalkeedu noqonayaa inuu qofi nebinimo sheegto min baabin owlaa waa ina in la ogaado kii kaadiba kadibkiisa iyo midka saadiqa ah runtiisa wuxuu yidhi walihaada lama kaanat khadiijatu radia allahu canha taclamu min annabiy sala allahu alay slam annahu saadiqu lbaar sidaa darteed wuxuu yidhi khadiija radia allahu canha markii ay nebiga ka taqiinay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay saadiq baari ah qaala laha wuxuu ku yidhi nebigu lamaa jaa-ahu lwaxyu markuu waxyigu u yimid innii qad khashiitu calaa nafsii naftaydii baan u baqay faqaalad waxay tidhi kalla wallaahi allaan ku dhaartay laa yuqsika allahu abadan ilaahay ku hooji maayo dhaaray waxay ku martay inuusan ilaahay hoojinaynin way cilaysay marka sababtay sidaa u tiri waxay tihi innaka latasilu raxima adigu qaraabadaad xidhiirisaa wa tasduqu alxadiida hadalkana waad ka run sheegtaa wa taxmilu lkalla culayskana waad qaadaa oo waxyaabaha culus dadka waad ku saacidaa saad ula wadaagi lahayd wataqri wa taqri dayfa martidana waad soortaa wa tagsibu lmacduuma midkaan waxhaysanna waxbaad u kasabtaa yacni macduum yani kii la waayay ayaad soo kasabtaa oo qofkii u baahan ayaad siisaa wa tuciinu waxaadna ugu kaalmaysaa calaa nawaa'ib alxaqi waxyaabaha soo kor yani soo kordhana oo kusoo zaa'idana waad ugu kaalmaysaa dadka marka waxyaabahaasoo dhan adigoo ku sifaysan ilaa allaan ku dhaartay ilaahay ku hooji maayo bay tiri waa qaraa-in soo maa waa qaraa-in iyo calaamado muujinaya inuusan ilaahay hoojinaynin subxaanahu wa tacaala maxaa yeele qofkaasi waa qof wanaagsan fa huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam lam yakhaf kama baqin min tacamudi lkadibi yacni been in loo qasda kama baqin fahuwa yaclamu min nafsihi nebigu waa ogyahay sala allahu alay slam min nafsihi annahu lam yakdib inuusan been sheegin wuu ogyahay wa inamaa khaafu wuxuu ka baqay an yakuuna qad carada lahu inuu usoo banbaxo caaridu suu-in wax xun uu ka baqayo inay usoo banbaxaan macnaha wuxuu ka baqay inuu waxyaabo xun la soo darsaan cabsi unbaa gashay inuusan been sheegaynin wuu ogaa nebigu sala alla alay slam wa huwa almaqaamu athaani waana maqaamka labaad buu yidhi maqaamka labaad wuxuu ula jeedaa nebiga sala allahu alay wasalam markii ugu horreysay ee ilaahay subxaana wa tacaala intuusan u waxyoonin ka hor waxa ugu horreysay lagu bilaabay waxay ahayd alru'ya riyo inuu nebigu wax ku arko sala allahu calay wasalam kadib waxaa ku xigtay imaanshihii sida tooska uu jibriil ugu yimid waana maqaamka labaad meeshaas markii taasi markay dhacdaana nebigu cabsida soo gashay calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi iqra oo jibriil u ceejiyey waa markuu aaday khadiija radia allahu canha ee uu lahaa halay duuduubo markaasuu wuxuu uga sheekeeyey waxyaabuhu la kulmay waxyaabuhu ku yidhi marka waxaa ka mid ahayd innii khashiitu calaa nafsi markaasay hadalkan ugu jawaabtay inuusan waxba baqin waxayna tihi ilaahay ku hooji maayo fadakarad khadiijatu khadiija waxay sheegtay uu yidhi maa yanfi haada arrinkan wax anfinaya arrinkuu nebigu ka baqay oo ah in naftiisa dhibaata soo gaarto wax anfinaya ayay sheegtay wa huwa maa kaana majbuulan calayhi arrinkaasina waa wax alla uu ku abuuray nebiga ma kaana majbuulan calayhi wuxuu ku ahaa mid lagu yani arrin uu ahaa arrin ahayd mid nebiga lagu abuuray oo min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan ka mid ah wa maxaasini shiyami iyo dabeecadaha wanaageeda ka mid ah waqad culima waxaa la ogaaday min sunnati illaah sunnada alla xaggeed waxaa laga ogaaday anna man jabalahu qofkuu alla ku beero cala alakhlaaqi almaxmuudati akhlaaqda wanaagsan wanazahahu allana uu ka nasaho can alakhlaaqi almadmuumati akhlaaqda xun fainahu laa yuqsiihi ilaahay ma hoojinayo subxaana wa tacaala waa wixii laga ogaaday sunnada ilaahay subxaana wa tacaala qofka ilaahay uu ku beeray dabeecad iyo akhlaaq wanaagsan allana uu ka yani ka nadiifiyey uu ka tahiray akhlaaqda xun qofkaasi waa qof ilaahay khayr la doonay fainahu laa yuqsiihi alla ma hoojinayo qofka waana waxa ay deliishatay oo ay cuskatay khadiija radia allahu canha markay lahayd wallahi laa yuqsika allahu abadan وkذلika qاal النaجاaشhiyu sidaasoo kale waxaa yihi buu yihi نajaaشhi lama اsتkbarahum markii uu khabar ka weydiiyey cama yukbiru bihi waxa nebigu sheegaya calayه الsalaaةu wasalaam rasuulka wuxuu sheegayay markuu akhbaar ka weydiiyey واstaqra'ahum uuna ka dalbay inay akhriyaan alqur'aana qur'aanka faqara'uuhu calayhi ay ku dul akhriyaan wuxuu yidhi ina haada kan waa qur'aanka eh wاladii jaءa bihi muusى calayhi الsalaam iyo waxa muuse uu la yimid laykruju waxay ka soo baxayaan laykruju wuxuu ka soo baxayaa buu yidhi min mishkaatin waaxidatin hal meel ayuu ka soo baxayaa yani isku meelay waxaanay ka yimaadeen wey wakadalika waraqat ibnu nawfal sidaasoo kale waraqa ibnu nawfal lamaa akhbarahu nabiyu sala allahu alay wasalam markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraqo u sheegay bimaa ra'aahu wuxuu arkay wa kaana waraqatu qad tanasara waraqana wuxuu ahaa nin nasraani noqday wa kaana yaktubu linjiila injiilbu wuxuu ku qori jiray bilcarabiyati luqada carabiga faqaalat lahu khadiijatu khadiija waxay ku tiri ay cam adeerow ismac min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa ka dhegayso maa yaquulu waxa uu leeyahay wiilkaad adeerka u taha we fa akhbarahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay bimaa ra'aa wixii uu arkay faqaala wuxuu yidhi waraqa haadaa huwa annaamuus waa jibriil macna kani wuxuu yidhi waa jibriil alladii kaasoo kaana ya'tii muusa muuse u imaan jiray waa malagii jibriil ahaa ee muuse u imaan jiray wakadalika hiraql meliku ruum sidaasoo kale hiraql boqorkii ruum faina nabiya sala اllah alay slam lamaa kataba ilayhi markuu waraqo u qoray markuu hiraqla u qoray kitaaban kitaab yadcuuhu fiihi ugu yeerayo ila islaami xagga islaamnimada dalaba wuxuu dalbay hiraql maa kaana hunaaka min alcarab carabti halkaa joogtay ha laysoo aruursha buu yidhi wa kaana abuu sufyaan qad qadima fii daa'ifatin min quraysh abuu sufyaanna wuxuu ahaa qad qadima mid xagga maka ka yimid oo markaa shaam joogay fii daa'ifatin koox dhexdeed ayuu ku sugnaa oo min qurayshin qoraysh ka mid a fii tijaaratin ila shaam tijaaro iyo ganacsi ayay usoo aadeen xaggaa shaam wa sa'alahum wuxuu weydiiyey hiraql carabtiibuu wuxuu weydiiyey oo abuu sufyaan ka mid ahaa can axwaali nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladihiisa fasa'ala abaa sufyaana abaa sufyaan ayuu weydiiyey wa amara albaaqiina kuwa kalena wuxuu amray in kadaba hadduu abuu sufyaan been sheego an yukadibuuhu inay beeniyaan fasaaruu bisukuutihim waxay ahaadeen marka aamusid aamusidooda darteed muwaafiqiina lahu kuwa abuu sufyaan ku waafaqsan fil ikhbaari sheegidda hadday aamusaan macnaheeda muwaafaqo waa maxaa wuxuu kula ballamay inay u ishaaraan hadduu been sheego macnaha beenuu sheegay toosu dhihi maayaan siyaasadu isticmaalo wuxuu yidhi gadaal fadhiista adinku abuu sufyaan wuxuu yidhi soo hormar raggii gadaal fadhiyey oo carabta ahaa wuxuu ku yidhi abuu sufyaan aan warsanaya asaana ugu dhowaa markaa dadkii meesha joogay xagga nebiga calayhi salatu wasalaam qaraaba ahaan asaa ugu dhowaa wuxuu yidhi su-aalaan weydiinayaa hadduu been ii sheego ii ishaara ilan gadaale ka xigan asiga arki maayo markaa ciddii beenisay wuxuu yidhi ii ishaara keliya inuu been sheegay shiiku wuxuu leeyahay marka fasaaruu bisukuutihim muwaafiqiina lahu fi likhbaar odayaashaasi carabta ah aamusidooday waxay ku noqdeen kuwa ku waafaqsan wixii uu sheegayay ile mar hadday aamuseen macnaheedu been ma sheegin wey oo siduu sheegaa dhab ah sa'alahum wuxuu weydiiyey abu hiraql hal kaana fii aabaa'ihi min malikin aabbayaashiima waxaa ku jiray boqor faqaaluu waxay yidhahdeen laa maya macnaa moxamed calayhi salaatu wasalaam aabbayaashii awoowayaashii dad boqorro ahaa miyaa ku jira waxay ku jawaabeen maya qaala wuxuu yidhi hal qaala hada alqowla axadun qablah qof asiga ka hor yacni asiga hortii qof hadalkan yidhi ma jira oo adinka idinka tirsan oo yidhi anaa nebiya ama rasuula faqaaluu waxay yidhahdeen laa ahuwa duu nasabin fiikum yacni mid nasab u saaxiiba ma yahay dhexdiinna qaaluu nacam xadiidka way ku jirtaa lafdigaas aniga taasi dabcaddaan iguma qorna macnaa waa xagga qabiilka iyo reerka nin nasab u saaxiiba oo qabiil sharaf leh cizo agtiina kule ka dhasha ma yahay markaasay yihahdeen nacam bal min ashrafi qowmihim buu ahaa wasa'alahum wuxuu weydiiyey hal kuntum tattahimuunahu tattahimuunahu bilkadibi been ma ku tuhmi jirteen qabla an yaquula maa qaal faqaaluu waxay yihahdeen laa maya maa jarabnaa calayhi kadiban been kumaana tijaabin bay yidhahdeen macnaa hadda kahor wax beena kumaana arag wasa'alahum wuxuu weydiiyey hal ittabacahu ducafaau nnaasi dadka kuwooda taagta daran miya raacaya am ashraafuhum mase dadka kuwooda ashraafta ah oo sharafta leh dadka madaxda ah dadka magaca leh ma dadkaasaa raacaya mase dadka masaakiinta ah oo qarsoon fadakaruu waxay sheegeen anna ducafaa'a itabacuuhu ducafadu inay raaceen wasa'alahum wuxuu sheegay hal yasiiduuna ma siyaadayaan am yanqusuuna mase way nuqsaamayaan fadakaruu waxay sheegeen annahum yasiiduuna inay siyaadayaan wasa'alahum wuxuu weydiiyey hal yarjicu axadun minhum can diinih axad ayaga ka mida diinkiisa ma ka noqonaya suktatan lahu naceeb uu diinkii nacay bacda an yadkhula fiihi markuu galo kadib faqaaluu waxay yidhahdeen laa maya macnaa dad soo ridoobo kasoo laabta ma jiraan markay diintiisa qaataan kadib waxay yidhahdeen maya wasa'alahum wuxuu weydiiyey hal qaataltumuuhu ma la dagaalanteen qaaluu waxay yidhahdeen nacam wasa'alahum wuxuu weydiiyey can ilxarbi baynahum wa baynah dagaalka ayaga iyo asiga u dhexeeya faqaaluu waxay yidhahdeen yudaalu calaynaa maratan marra waa naga qaalib noqonayaa wanudaalu calayhi ukhra annaguna maraan ka qaalib noqonayna yacni qalabadu waa mid wareegaysa wey taaratan wa taara wey wasa'alahum wuxuu weydiiyey hal yaqdiru ma khiyaanaa oo ballamada iyo cuhuudda iyo ma ka baxa oo khiyaano iyo makri ma sameeya fadakaruu waxay l sheegeen annahu laa yaqdiru qadri iyo khiyaano inuusan lahayn wax qadri inuusan samayn wasa'alahum wuxuu weydiiyey bimaadaa ya'murukum muxuu idin farayaa faqaaluu waxay yidhahdeen ya'murunaa wuxuuna farayaa an nacbud allaha waxda ilaahay keliya inaan caabudno walaa nushrika bihi shay-an waxnana aanan la wadaajin wayanhaanaa wuxuu naga reebayaa camaa kaana yacbudu aabbaa'una waxay aabbayaasheen caabudi jireen waya'murunaa wuxuuna farayaa bisalaati wasidqi waalcafaafi waasila salaada iyo runta iyo dhowrsanaanta iyo xiriirinta wa haadihi akharu min cashri masaa'il waxaa waaye buu yihi kuwaan in ka badan toban su'aalood uma bayana lahum kadibna nabigu wuxuu u cadeeyey uma bayana lahum kadibna hiraqla wuxuu u cadeeyey nimankii carbeed maa fii hadihi lmasaa'il waxa su-aalahan ku jira oo min aladilati adila ah su-aal walba danuu ka lahaa ujeedou ka lahaa kadib wuxuu u sheegay ujeedooyinka uu ka lahaa marka waxbuu kasoo dhalinaya su-aalahaas oo weydiinayo nin caqli badan uu ahaa faqaala wuxuu yidhi sa'altukum waxaan idin weydiiyey hal kaana fii aabaa'ihi min malik aabbayaashii boqor ma ku jiraa yacni aabbayaashii boqor nin ahaa ma jiraa faqultum waxaad tidhahdeen laa maya qultu waxaan idhi waxaan idhi macnaha waa fii nafsii maaha wuxuu ayaga ku yidhi markaa laakiin niyad ahaan buu ka hadlayaa waxaan idhi low kaana fii aabaa'ihi malikun hadduu aabbayaashii boqor uu ku jiri lahaa laqultu waxaan dhihi lahaa rajulun nin weeye yatlubu dalbaya mulka aabaa'ihi mulka abiihi aabbihiis boqortooyadii haddaad dhihi lahaydeen awowayaashiisaa boqorro ahaa ama boqoraa ku jiray waxaan meeshaas ka qaadan lahaa inuu maxamed yahay nin raadinaya boqortooyadii awowgiis oo xukun doona saasaan ka fahmi lahaa buu yidhi laakiin mayaa tidhahdeen taas meesha waa ka baxday wasa'altukum waxaan idin weydiiyey hal qaala hada alqowla fiikum axadun qabla qof asiga ka hor hadalkan yidhi maydinku jiraa faqultum waxaad tidhahdeen laa maya faqultu waxaan idhi low qaala hada alqowla axadun qabla hadalkan hadduu dhihi lahaa qof asiga ka horreeyey laqultu waxaan dhihi lahaa rajulun waa nin i'tama ku dayday biqowlin hadal qiila qablahu hortii la yidhi dad hore wax u sheegtou maqlayo asigana dariiqii buu iska raacay ayaan dhihi lahaa taana waa anfisoonoo adinkaa meesha ka saaray wasa'altukum waxaan idin weydiiyey hal kuntum tatahimuunahu bilkadibi been miyaad ku tuhmi jirteen qabla an yaquula maa qaala intuusan dhihin waxa uu yidhi faqultum waxaad tidhahdeen laa maya faqultu waxaan idhi qad calimtu waxaan ogaaday annahu lam yakun liyadaca alkadiba cala annaas inuusan ka tegaynin dadka inuu been u sheego uma yadhaba kadibna uu tago fayakdib cala allahi tacaala allana uu ku been abuurto markaad tidhaahdeen been kuma naqaan meeshaas waxaan ka qaatay inaysan suuragal ahayn inuu ka tago inuu dadki been u sheego ilaahayna uu ku been abuurto inaysan suuragal ahaynaan meeshaas ka fahmay uu saadiq yahay maadaama adinka aad ku sheegteen sidqigiiyo runta wasa'altukum waxaan idin weydiiyey aducafaau nnaasi yatabicuunahu am ashraafuhum faqultu waxaad tidhaahdeen faqultum waxaad tidhaahdeen ducafaa'uhum ducafadaa raaca wahum atbaacu rusuli ducafadana waaba kuwa rususha raaca buu yidhi yacni wuxuu ula jeedaa fii awali amrihim marka ugu horreyso ka wada mar hadday dacwada xoogaysato dad badan iska raaci doona ama iska raacaya laakiin markay bilow tahay dadka ducafada ahaa ugu badan dadka ajiiba ambiyada atbaacu rusulna waa ayaga uma qaala kadib wuxuu yidhi wasa'altukum waxaan idin weydiiyey hal yaziiduuna am yanqusuun faqultum waxaad tidhahdeen bal yaziiduun wakadalika aliimaanu iimaankuna waa sidaa xataa yatima ilaa uu dhammaystirnaado ila mar walba sii kordhayaan wasa'altukum waxaan idin weydiiyey hal yartaddu axadu minhum can diinihi suktatan lah axad ayaga ka mida diinka ma ka ridoobaa nicid uu nacaya bacda an yadkhula fiihi markuu galo kadib faqultum waxaad tidhahdeen laa wakadalika aliimaanu iimaankuna waa sida idaa khaalatat bashaashatuhu haddii iimaanka furfurnaantiisa iyo farxaddiisu ay dheehdo alquluuba quluubta laa yaskhatuhu axadun qofna nici maayo marka iimaanka qalbiga hadduu dheeho mar walba qalbigaasi inshiraax iyo raaxuu dareemayaa qof raaxa dareemayana soo noqon maayo hore usii soconaya taana waxaan ka qaata buu leeyahay in dadkaasi ay mu'miniin yihiin wa haadaa arrinkan min acdami calaamaati اsidqi wاlxaqi sheikhaa dhahay raximah llah arrinkan waa min acdami calaamaati الsidqi calaamadaha sidqiga iyo walxaqi calaamadaha xaqa kuwooda ugu waaweyn wey xadiidkaasi cibraa ku sugan xadiidka xiraql iyo suaalaha su-aalaha uu weydiiyey iyo markii dambe siduu u diiday inuu rumeeyo waa cajiib waay wuxuu ihi sheikhu wahaadaa arrinkani min acdami calaamaati sidqi walkadib calaamadaha runta iyo xaqa kuwa ugu waaweyn ayuu ka mid yahay faina alkadiba walbaatila maxaa yeelay kadibka iyo baatilku laabudda waxaa laga maarmaan ah an yankashifa inuu faydmo uu fashilmo fii aakhiri اlamri marka ugu dambaysa been iyo baatil laga maarmaan waayo fii aakhir amri way faydmayaan ha la qarqariyo ayaan ha la dhoodhoobo laakiin natiijada meeshay u dambeynayaan waa fashal inay baaba-aan fayarjic canhu asxaabuhu saaxiibadii markaa way ka noqonayaan wixii baatilka ahaa wayamtanica canhu waxaana diidaya baatilka inuu qaato man lam yadkhul fiihi qofkaan gelin markuu fashilmo baatilkaasi oo dadku u caddaado kuwii hore u galana waa soo noqonayaan kuwa aan gelin welina way diidayaan inay qaataan wاlkadibu kadibkuna laa yaruuju ilaa qaliila laa yaruuju rawaaj yani faafida laga wadaa iyo wareegid ma lahan ilaa qaliilan ilaa in yar mooyaane xoogaa yaraa un beentu socotaa uma yankashifu kadibna beentu waa faydmaysaa waa meeshay carabtu ka yihaahdaan xablu lkadibi qasiir xariga beentu waa gaaban yahay xariga beentu xarig dheer ma aha wax yaruu socsoconaysaa beentu kadibna waxay u dambeynaysaa inay faydmato la ogaado waxaasu inay been iyo baatil yihiin wasa'altukum waxaan idin weydiiyey uu yihi kayfa alxarbu baynakum wa baynah faqultum waxaad tidhaahdeen innahaa duwal innahaa duwal macnaha taaratan wa taara way mar boqolay ku wareegaysaa mar boqolaa guulaysanaysa wakadalika rusulu rusushuna waa sidaas oo kale wey tubtalaa waa la itixaamayaa wa takuunu alcaaqibatu laha caaqibada caaqibada iyo ciribta dambena rususha iska leh qaala wuxuu yidhi hiraqla wasa'altukum waxaan idin weydiiyey hal yaqdiru ma khiyaana faqultum laa wakadalika rusulu laa taqdir rusushuna ma khiyaanaan wahuwa lamaa wahuwa lamaa kaana cindahu min cilmihi bicaadati الrusuli wa sunnati اllahi fiihim wahuwa lamaa kaana limaa kaana cindahu wahuwa asigu limaa kaana cindahu waxaa agtiisa ahada awgeed min cilmihi oo ah aqoontiisa ou yaqaano bicaadati rusuli rususha caadadooda wa sunnati illaahi fiihim iyo sunnada alla subxaana wa tacaala fi rusul siduu alla ula dhaqmo annahu taaratan yansuruhum mar inuu u gargaarayo wa taaratan marna yabtaliihim u itixaamayo wa annahum iyo ayagu laa yaqdiruuna inaysan khiyaanayn calima wuxuu ogaaday anna haadihi calaamaatu rusuli rususha calaamadahoodu inay yihiin wa anna sunnata allahi fi lambiyaa'i waalmu'miniin sunnada alleh ee ambiyada iyo mu'miniintana inay tahay an yabtaliyahum inuu itixaamo bisalraa'i waaddaraa barwaaqo iyo dhibaato labadaba inuu ku itixaamo liyanaaluu si ay u gaaraan darajata shukri wasabri darajada shukrinta iyo sabarka labadaba si ay u gaaraan كما في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء وحن قد أرت الله نفتيد إيقعنتي سكجرت لا يقضي الله للمؤمن الله مؤمن كأم حكم قضاء حكم إلا كان خيرا له إلا حكم كاسوح نقنا يا مد أخير بدن مؤمنك وليس ذلك لأحد أرن كاسين قف أمسقنان إلا للمؤمن إلا قفك مؤمن كمويان إن أصابته سراء هدي برواقع يا أصيبت مؤمنك شكر وشكرنا فكان خيرا له shukrigaasaa u khayr badan wain asaabatu hadday asiibto daraa'u dhibaato sabara waa sabraya fa kaana khayran lah sabarka u khayr badan wuxuu u dhexeeyaa bayna ashukri waasabri labaduba khayra ugu jira hadduu sabrana waa u khayr hadduu shukriyana waa u khayr wallahu tacaala qad bayana fi lqur'aani allah subxaana wa tacaala qur'aanka dhexdii wuxuu ku caddeeyey maa fii idaalati alcaduwi calayhim maa fii idaalati alcaduwi cadowga qaalib noqoshadiisa waxa ku sugan calayhim ayaga uu ka qaalib noqdo yowma uxudin maalinkii uxud oo min alxikmati xikmada ayuu alla qur-aanka ku caddeeyey in cadowga mu'miniinta ka qaalib noqdo maalinkii uxud xikmaddii ku jirtay faqaala wuxuu yidhi alla walaa tahinuu ha daciifina walaa taxsanuu ha murugoonina wa antum laclowna xaal aad tihiin adinka kuba sarreeya mar walba adinkaa sarreeya in kuntum mu'miniina haddaad dad mu'miniina tihiin waqaala tacaala aliflaamim axasiba annaasu dadkuma waxay u maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo an yaquuluu aamanaa inay yidhaahdeen waan rumaynay in looga tegayo miyuu u maleeyeen wahum laa yuftanuuna xaalan la itixaameen ma sidaasay la tahay arrintu sidaa ma aha wey ilaa gayri dalika min alaayaati waalaxaadiidi addaalati calaa sunnati intaa waxaan ahayn oo aayaad iyo axaadiista ka mid ah tusinaysa calaa sunnatihi sunnada allah subxaana wa tacaala fii khalqihi oo khalqigiisa alla uu kula mucaamaloonayo wa xikmatihi iyo xikmadiisa allatii xikmadaasoo baharat ilcuquula cuquushii wareerisay cuquushii ay la wareereen qaala wuxuu yidhi hiraql sheikha sharaxuu soo kala dhex gelgelinayaa xadiidkii wuxuu yidhi wasa'altukum waxaan idin weydiiyey camaa ya'muru bihi wax uu amrayo maxamed فذكرتم waxaa sheegteen أنه يأمركم inuu idin أمrayo أن تعبدوا اللaهa ولا تشhركوا به شhيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كاana يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي arintaana wuxuu yihi waa صفة نebi w waxaas aad sheegteen nebinimadiisay صiفo u tahay cadayn w وqad kuntu أclamu waxaan ogaa buu yihi أنa نebiya يubcaثu in nebi lasoo saarayo herqlaa dhahay horaan u ogaa buu yihi in nebi lasoo saarayo walam akun adunuhu minkum laakiin u malayn mayn buu yidhi inuu adinka idinka mid yahay yacni in qorayshii carab laga soo dhex saarayo ma filaynin laakiin waa ogaa buu yidhi nebi lasoo saarayo walawadidtu waxaan jeclaan lahaa annii akhlusu ilayhi inaan nebiga gaari lahaa oo asiga xaggii aan u dhammaa lahaa aadaan u jeclaan lahaa buu yidhi walowlaa maa ana fiihi haddii aysan jilaynhayn waxaa aniga ku dhex jiro oo min almulki boqortooyo ah ladahabtu ilayhi waan aadi lahaa buu wain yakun maa taquulu xaqan waxa aad sheegayso hadday xaq tahayna fasayamliku wuxuu mulkin doonaa ou qabsan doonaa mowdicu qadamaya haatayni meesha labadeeda lugood ee yaallaan asaa mulki doona wey ninka aad sheegaysa sifaadkaas leh halkaanuu qabsan doonaa wey wa ficlan way noqotay waa tii farisi ruum muslimiintu ay furteen wa kaana almukhaatabu bidalika abu sufyaan ibnu xarb ninka hadalkaa lagula hadlayo oo heraqle sida ugu jawaabayo wuxuu ahaa abu sufyaan ibnu xarb wa huwa abu sufyaanna xiinaidin markaa kaafirun gaal buu ahaa min ashaddi nnaasi dadka kuwa ugu daran ayuu ahaa boqdan wa cadaawatan lilnabiy sal ly slam xagga naciibka iyo cadaawada nebiga loo qaado kuwa ugu dardaran uu ku jira abuu sufyaan odayaasha ugu waaweyn quraysh ugu cadaawada badan uu ka mid ahaa qaala abuu sufyaan ibnu xarb faqultu liasxaabii saaxiibaday waxaan ku iri buu yidhi maalinka wanaxnu khuruujun xaalan anagu soo baxaynay markaan ka soo baxnay heraql ayaan saaxiibaday waxaan ku idhi laqad amira waa weynaaday amru ibni abi kabsha ina abuu kabsha arrintiisu waa weynaatay baan idhi buuri nebigu ula jeedaa ibni abi kabsha abuu kabsha waa la isku khilaafo wuxuu ahaa culamada qaar waxay yidhahan rasuulka awowgiisuu ahaa abuu kabshaha waa nebiga awowgii shishe waxaa kaloo la yidhi abu kabsha waa abu الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam min aradaaca waa nebiga calayh الsalaatu wasalaam aabihii xagga radaacada xagga nasabka ma aha marka hadalkan taxqiiray ula jeedaan markuu leeyahay ibn abi kabsha way yaqaanaan nasabkiisa calayh الsalaatu wasalaam aabihii waa macruuf awowgii cabdulmuطalib waa macruuf laakiin ibn abi kabsha markii ayagu leeyihiin taxqiiray ula jeedaan amirana bimacnaa waa caduma waxaa weynaaday amru ibn abi kabsha innahu la yucadimuhu ibn abi kabsha waxaa weyneynaya buu yidhi meliku bani اlasfar banu lasfar waa qoladan ma aragtay ruum boqorkoodii ayaa weyneynaya buu yidhi ruumna hadda berigaas waxay ahayd mamlako aada u xoog badan ninkii dhammaayo ruum haystee heraqla ahaa waxaaba la weyn ibn abi kabshaa la weyn buy waa yaaban yihiin wamaa ziltu muuqinan wuxuu yidhi abu sufyaan wamaa ziltu kama zuulin muuqinan inaan ahay mid yaqiinsan bianna amra nabiyi sala allahu calayh wasalam sayadhar arrinka nebiga inuu soo daahiri doono qaalib noqon doono inaan yaqiinsanahay kama zuulin xataa adkhala allahu calaya alislaam ilaa allah subxaana wa tacaala islaamnimada uu isoo geliyey wa ana kaarihun anigoo nacaya buy yani ma jecla inuu soo islaamay abu sufyaan waa ogtihiin caamu lfatxi dadkii soo islaamoo ka mid ahaa islaamnimadiisu way dambeysay oo dadkii gadaal ka soo islaamoo ka mid ahaa nebiguna waa soo dumay calayh isalaatu wasalaam waatou maalinkaa lahaa man dakhala beyta abi sufyaan fa huwa aamin abu sufyaan markii la laayay abujahl iyo odayaashii quraysh dagaalkii beder asaa ugu weynaa hoggaan u ahaa quraysh marka nin wuxuu ahaa dhexdooda magac weyn ku leh dagaalkii dagaalkii uxud odayaashii hogaaminayana waa ku jireen bal asaa ugu magac weynaa dadkii hogaaminayo ninkii sidaa ahaa markii magaalada maka la yimid uu arkay inay mushrikiintu daciifeen nebi moxamed sala allah alay slamna aan la hor istaagi karin rasuulku wuxuu iskugu daray calayhi salatu wasalaam inuu tusiyo in laga qaalib noqday isla markaana haddana la weyneynayo la ixtiraamayo ila nin weynin u barta waayo qofka waxaa lagula dhaqmaa waxa uu yahay hadduu qofka markiisa hore ahaa qof mansilo kule bayna annaas sax ma aha inaa ihaanayso dullayso sax maaha waa inaad mansiladiisa iyo maqaamkiisa ku ilaaliso si loo soo duma asigana markaasuu yidhi qofkii guriga abu sufyaan gala maanta waa la daynaya asiga maxay u tahay sharfiday u tahay iyo soo dhoweyn islaamnimadii waa qaatay laakiin markaas aan islaamaya wuxuu yidhi jacayl badan ma qabin kadib laakiin ilaahay qalbigiisa wuxuu ku sugay islaamnimadii wuuna jeclaystay markan uu qisada ka sheekaynaya waa nin saxaabi oo saxaabada ka mid a laakiin taariikhdaas dheer uu soo maray xadiidkan cibrooyin badanaa ku sugan dhan waxay uga sugan tahay horta ninkii hiraqle ahaa hiraql ninkii dhulkaa haysta ee boqorka ahaa sidaasuu waxaa dhan u fahamsanaa su-aaluhu weydiiyey waa su-aalo daqiiq ah kulligoodna waxay daliil u haayeen calaa sidqi nabiyi sala allahu calayh wasalam waana sharaxay in waxa rasuulku sheegayo ay tahay xaq wuxuuna sheegay inuu nebiga ictiraafaa ku jira meesha laakiin haddana maca daalika muusan rumayn oo xadiidku intaa waa ka dheeraa wuxuu damcay inuu islaamo wuxuu iskugu yeeray qoomkiisii arrintii buu u sheegay laakiin marka horeu siyaasad sameeyey wuxuu yidhi albaabada dhan ha la xiro dadka inta soo xareeyey ayuu yidhi albaabada dhan ha la xiro albaabadii alla xiray waa u khudbeeyey wuxuu u sheegay arrintii iyo risaaladii nebiga calayh salatu salaam uga timid oo loo soo diray risaaladii buu ku dul akhriyey dadkiisii arrintaa ka warrama buu yidhi da ninkan aan raacno diinkaas aan qaadanno oon dad muslimiina aan noqonno hal maraa la buuqay ilan gaalay ahayn nasaaray ahaayeen way buuqeen waxay isku dayeen inay yaacaan marka ay ka yaacaan albaabadii mid walba markuu damca inuu cararo albaabkii xiran uu ku tegey dibay usoo noqdeen wuxuu yidhi u kaadiya khudbadii waa bedelay warkii dhan kale u rogay wuxuu yidhi dad fiicanaad tihiin waa idin imtixaamay imtixaankiina waa ku guulaysateen buu yidhi inaad diinkiina ku jilcan tihiin iyo in kale ayaan idin fiirinayay marka waxaan arkay buu yidhi sidaad ugu ad adag tihiin diinkiina dad fiican oo wanaagsan baad tihiin kursigiisu u baqe heraqla marka islaamnimada waxay ku dhaaftay waa liajli maxabati lmulk jacaylka uu jeclaaday boqortooyadaas iyo xukunka xukunka waa balaayo kursi waa musiibo ninka kursi lagu fariisiiyo waa adag tahay insu uga kaco waxaa laga yaabaa diinko dhan inuu uga tago kursigaas awgi inuu diinko dhan uga tago asagoo muslim ahaa markii hore maxaa u malaynaysa asigoo gaal ah way ku adkaatay ilaahayna ma doonay subxaana wa tacaala inuu muslim noqdo meesha xigmo ilaahay baa ku jirta waxaa kaloo ku jira abu sufyaan oo mushriga iyo odayaashii la socdee mushrikiinta ahaa siday beenta iskaga dhowreen ayagoo weliba ka qisoonaya oo ka warramaya nin cadowgooda ah oo ay necab yihiin adduunka in laga zuuliyana ay jeclaa lahaayeen laakiin nacaybkaasi cadaawaddaasi maysan keenin inay ku been abuurtaan xadiidka waxaa ku jirta inuu yidhi abu sufyaan waxaa ii diiday inaan been sheego waxaan ka baqay buu yidhi odayaashii ila joogay ile berri makaa lagu noqonayaa inay iga naqliyaan oo yidhaahdaan odagii abu sufyaan ah beentaasuu sheegay ceeb weynay u arkayeen inay been sheego asagoo weliba nin odaya bulshada dhexdoodana ixtiraam iyo magaca ku leh arrinta marka aad u dhibsada waana iska ilaaliyey hal meel keliya ii suuro gashay buu yidhi wax yar inaan dhex gashto markii su-aasha la weydiiyey ah hal yaqdir ayuu yidhi hore umaanan arag oo cahdi iyo heshiisaa noo dhexeeya laakiin ma ogin buu yidhi wuxuu samayn doono kelimadda ah ma ogin wuxuu samayn doono been ma aha laakiin haddana ayagu dantay ka leeyihin waa maxay kalsooni darray rabaan inay ishaaraan kalsooni darre inay ishaaraan intaas keliya ii suuro gashay buu yidhi inaan meesha ku dhex daro laakiin uma suurogel inuu been kala sheego haddana waxaa arkaysaa qof muslima oo beenta iska cabaaya oo aan ka gambanaynin inuu been sheego bal laga yaabo xataa inuu wadaad yaho qamiisi cimaamad wato haddana beenta uu iska guraayo ayagoo mushrikiinana waxay ka xishoonayeen inay been sheegaan taa waxay daliiltaa qubxiga iyo xumaantu ay beenta leedahay wuxuu yidhi wamima yenbagii an yucrafa anamaa yaxsulu fi lqalbi bimajmuuci umuurin wamima yenbagii an yucrafa waxyaalaha habboon in la ogaado waxaa ka mid ah annamaa yaxsulu waxaa xasilaya fi lqalbi qalbiga ku xasilaya bimajmuuci umuurin arrimo isku tegay darteed waxa qalbiga ku xasilaya qad laa yastaqilu waxaa laga yaabaa inuusan gaar noqon bacduhaa qaarkeed bihi qalbiga inaysan ku gaar noqon ama uusan ku sugnaana laga yaabaa yacni arrimo markay isku tagaan majmuucooda qalbiga wax ku dhalinaya ama uu ka faa'iidaysanayo waxaa laga yaabaa qaar ka mida keliya haddii la helo inaan waxaasoo dhan la helin bal maa yaxsulu lilinsaani insaanka waxa u xasilaya min shibacin oo dharag dharag ah oo raashin laga dhargo wariyin iyo biyo laga dhargo wa shukrin iyo shukrin wa faraxin iyo farax wa qamin iyo murugo waxa insaanka u xasilaya waxyaabahaas ah biumuurin arrimo dartood arrimahaasoo mujtamicatin isku tegay laa yaxsulu waxaa laga yaabaa inaysan xasilin arrimahaasi bibacdihaa qaarkeed inaysan ku xasilin laakiin bibacdihaa laakiin qaarkeed sababtii qad yaxsulu waxaa ku xasilaya buu yidhi bacdulamri arrimaha qaar ka mid a yacni waxyaabahan oo dhan hadday isku tagaan arrimo badanaa ku xasilaya sooma qofka hadduu cunno ka dhargo biyo ka dhargo nicmo ilaahay siiyo ka shukriyo faraxsan yahay murugaysan yahay umuuro kala duwan waayo arrimahani markay isku tagaan iyo markii bacdi la helo isku simiyay qofka u saameynayaan mase way u kala duwan yihiin way kala duwan yihiin markay isku tagaanna saameyn xooggan ayay yeelanayaan markii bacdi la helana bacdiga qadar la-eg ayay qalbigiisa saameyn ku yeelanayaan wuxuu yidhi wakadalika alcilmu halkaas uga socdaa marka tusaalaha cilmiguna waa sidaas oo kale wey iyo ogaanshaha la ogaanayo bikhabarin min alakhbaar khabar akhbaarta ka mid a fa ina khabara alwaaxidi halka khabar yuxasilu wuxuu u xasilinayaa lilqalbi qalbiga wuxuu u xasilinayaa nooca dannin noocun mala ah hal khabar markuu qofka soo gaaro qalbigiisa muxuu helayaa nooca dannin waxaas laga warramay inuu malaynayo in sida loo sheegayo ay yihiin uma alaakhar kadibna khabarka kale yuqawihi waa xoojinaya arrinaa nin kuu sheegay hal qof markuu kuu sheego waxaa ku gelaysa danni soo ma waxaa wuxuu ku leeyahay meel heble waxaayo waxaabaa ka dhacay waxaa leedahay ninkaasaa waxaas ii sheegay qalbigaaga cilmalyaqiin ma hayo laakiin muxuu hayaa danni buu hayaa oo isleeyahay arrintaasi waa sida ninkaa kugu sheegay laakiin markii isla khabarka uu nin kala keeno mid kaloo saddexaad uu keeno marba marka ka dambaysta ka dambaysa cilmiga iyo aqoonta arrintaasi aada u leedahay waa sii xoogoobaysa mar walbuu cadadku bato maxaa xoogoobaya yaqiinta qalbigaaga ku jirta ee arrinta aada u qaadayso uma alaakhar yuqawihi kadibna kan kale waa xoojinayaa buu yidhi ilaa an yantahiya ila alcilmi ilaa uu cilmi u dhammaado marka dannigii waa ka zuulayaa cilmi buu u dhammaanayaa xataa yatasaayada ilaa uu ziyaado wayaqwaa uu xogaabo wakadalika aladilatu sidaasoo kale waaye wuu yihi adilada tusinaysa cala sidqi runta walkadibi iyo beenta wanaxwi dalika wixii la mid a markaad aragto qariino iyo calaamad ka marqaati kacaysa sidqu lmutakalim qofkaan hadlay inuu run sheegayo haddana calaamad kale aad aragto oo mid saddexaad aragto oo mid afaraad aad aragto mar walba maxaa sii ziyaadaya qofka inuu run sheegayo aqoonta aad u leedahay sii ziyaadaysa beentuna waa sidaas oo kale وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم ألا عالم وحو كباقي يالي الآثار الدالة آثار تسينيس على ما فعله وحو الله كسميي بأنبيائه أنبيائه سوى المؤمنين إي مؤمنين تأو من الكرامة كرامة وما فعله إي الله وحو سميي وكسميي بمكذبيهم بمكذبيهم من العقوبة كبا بينية أو من العقوبة عقوبة وحو الله كسميي سبحانه وتعالى كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده سدا أي متواتر نقطة قضية الطوفان يهلاك ما شينت الله فرعون بها وكما شيء وجنوده عيدا كيسا ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء مركو الله شيء قصوينك أنبياء نبيا بعد النبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول الله وحليه في آخر كل قصة قصة والبآخر كذا وحليه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قصة والبقداش سيدا صلى الله سبحانه وتعالى أرنك وحا قصة آية تسنيس على صدق الرسل آية تسنيس على قدرة الله iyo sida alla uu gargaaraya dadka muwaxidiinta wamaa kaana akharuhum mu'miniin waina rabbaka lahuwa alcasiizu alraxiim وبالجملة فالعلم علمه بأنه كان في الأرض فالعلم أغانشها لأغيه بأنه كان في العلم بأنه كان في الأرض أرلد إنه كسغن يهي من يقول قفدها إنه رسول الله رسولك إله إنه يهي وأن أقواما يقولون اتبعوهم إني راعين وأن أقواما قولون خالفوهم إني خلافين وأن الله ألا نصر الرسل والمؤمنين الرسل المؤمنين إنه أغرغاري وجعل العاقبة لهم caaqibadana ayaga uu u yeelay wa caaqaba acdaa'ahum cadowgoodana uu ciqaabay ogaanshaha arrintaa la og yahay huwa min adhari alculuumi almutawaatira culuumta mutawaatirada ah kuwa ugu daahirsan weeye wa ajlaaha waa kuwa ugu muuqashada badan wey wa naqlu akhbaari hadihi alumuur arrimahan akhbaartooda in lasoo naqliyo adharu way ka daahirsan tahay wa awdaxu wayna ka waadixsan tahay min naqli akhbaari man madaa dadkii tegay akhbaartooda soo naqlinteeda oo min alumami ummadaha min muluuki lfursi oo ka mida boqoradii fursiga faris wa culamaa'i tibi iyo culummada caafimaadka ka boqrata ka boqraad ka boqraad wa jalenuus wa batlimuus wa suqad wa suq wa suqraat wa aflaatoon wa arasto wa atbaac wa atbaacihi iyo kuwa ayaga raacsan waa magacyo wada cajam waayo kuwaasi akhbaartooda waxaa ka daahirsan oo ka muuqo og akhbaarta rususha iyo ambiyada iyo sida ilaahay ugu gargaaray sida alla cadowgooda u halaagay akhbaarta ku saabsan wa naxnu lyowma annaga maanta wuxuu yidhi idaa calimnaa bitawaatur nimankan takhaatiir waayo sheekha hadda uu tirinayo waa niman takhaatiir oo dibiga iyo waxyaabahaasi ku caa ku caanbaxay wa naxnu lyowma annaga maanta idaa calimnaa haddii aan ogaano بالتواتر تواتر هدان كو اوغان من احوال الانبياء واوليائهم واعدائهم حالدها انبياء iyo awliyadooda iyo acdaadooda calimna yaqiinan waxaan ogaanaynaa si dhaba annahum kaanuu saadiqiina cala alxaq ambiyadaasu inay ahayo kuwa run sheegaya xaqna ku taagan waxaan ku ogaanaynaa min wujuuhin mutacadida wujuuhin kala duwan oo tirsan yani dhowr yani wejiyo badanaan ku ogaanaynaa minhaa wejiyadaasi waxaa ka mid ah annahum akhbaru lumama ummadaha waxay u sheegeen rususha bimaa sayakuunu bimaa sayakuunu waxa ahaan doona oo ah min intisaarihim ayaga gargaarkooda ay cadowgooda ilaahay uga gargaarayo wa khudlaani ulaa'ika iyo kuwaasi khudlaankooda iyo dulliga alla uu dulaynayo wa baqaa'i alcaaqibati lahum iyo ciribta dambe inay ayaga baaqi u noqonayso wa minhaa waxaa ka mid a maa axdatahu allahu lahum waxa alla u soo darisiiyey min nasrihim oo ah gargaarkooda wa ihlaaki caduwihim iyo cadowgoodoo la halaago idaa curifa alwajhu aladii xasala calayhi haddii la ogaado buu yidhi wejigii arrinka uu ku xasilay wejiga arrinka uu ku xasilay haddii la ogaado ka qarqi fircawna sida fircown maansheyntii alla uu ku maansheeyey biyaha wa qarqi qowmi nuuxin iyo qowmi nuux sida alla biyaha ugu maansheeyey wa baqiyati axwaalihim iyo axwaashooda inta inta kale oo soo hartay curifa waxaa la ogaanayaa haddii arrinkaas si dhaba loo ogaado waxaa la ogaanayaa sidqu rusuli rususha runtooda ayaa la ogaanayaa wa minhaa waxaa ka mid a anna man carafa maa jaa'a bihi rusul qofkii garta wixii rusushu ay la yimaadeen min asharaa'ici oo shareecooyin ah wa tafaasiili axwaaliha iyo xaaladaheeda tafaasiisheeda tabayana lahu waxaa u caddaanaya annahum rusushu aclamu lkhalqi khalqiga kuwa ugu aqoonta badan inay yihiin wa annahu laa yaxsulu midlu daalika iyo arrimahaasoo kale inaysan ka xasilaynin min kadaabin jaahilin mid beenaala oo jaahil ah wa anna fii maa jaa-uu bihi iyo inay ku sugan tahay waxa ay la yimaadeen min alraxmati xagga naxariista walmaslaxati iyo maslaxada iyo walhuda iyo hanuuni walkhayri khayr wa dilaalati lkhalqi iyo khalqiga oo la tusiyo calaa maa yanfacuhum waxa anfacaya wamanci maa yaduruhum iyo wixii dhabayoo loo diido waxaa ku sugan maa yubayinu wax caddaynaya annahu laa yasduru inuusan ka soo fulaynin ilaa can raaximin barrin ilaa mid raaximoo naxariisanaya barin baari ah yaqsidu u qasdaya gaayata alkhayri khayrka qaayadiisa walmanfacati iyo manfaco qaayadeed lilkhalqi khalqiga khayr iyo manfaco lala doono waxay rusushu la yimaadeen oo naxariis ah maslaxo ah hanuun iyo khayr ah iyo dadka in la tusiyo waxa anfacaya in laga manciyo waxa diidaya waxyaabahaasoo dhan waxaa ku sugan wax caddaynaya arrimahaani inaysan ka imaanayn ilaa qof raaxim oo baariya mooyaane u qasdayana inuu khayr oo dhan iyo nafci oo dhan ay helaan dadka walidikri dalaa-ini nubuwati muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dalaa-ilkiisa iyo calaamadaha tusinaya nebinimadiisa sheegiddeeda oo min almucjizaati mucjizaad ah mucjizaadka tusinaya nebinimadiisa sheegiddeeda wabasdihaa iyo faahfaahinteedu waxay leedahay mowdicun boos ayay leedahay mowdicaasoo aakharu kale mowdic kale iyo boos kale leedahay buu le arrimaha in la faahfaahiyo meeshaan ma aha waqad afradaha annaasu dadku waxay ku gaar yeeleen bimusanafaatin kitaabo musanafaada bay ku gaar yeeleen arrinka kalbayhaqiyi wagayrih sida bayhaqi iyo keyrkii bayhaqi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo kitaab la yidhaahdo dalaa-il nnubuwa wkadalika waxaa iska leh abu nucaym alasbahaani raximah اllah abu nucaym alasbahaani asigana wuxuu leeyahay kitaab la yihaahdo dalaa-il اnubuwa asheekh muqbir raxmat ullaahi calayh asigana wuxuu leeyahay kitaab la yihahdo dalaa-il اnubuwa asaxiix اlmusnad min dalaa-il اnubuwa oo ku jamciyey axaadiida tusinaysa nebiga nebinimadiisa calayhi الsalaatu wasalaam dalaa-ilka iyo waxyaabaha tusinaya ama calaamaadka ka markhaati kacaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa bal inkaaru risaalatihi sala allahu calayhi wasalama dacnun fi rabbi tacaala bal inkaaru risaalatihi risaalada nebigoo la inkiro dacnun fi rabbi tabaaraka wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala ayay dacni ku tahay iyo yacni durid ayay ku tahay wa nisbatuhu ila adulmi wa nisbatuhu iyo nisba weeye ila adulmi loo nisbaynayo dulmi والسفه هي سفه ونسبة لهما إذ انقرن يا آه. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة النبي والله إنكره طعن في الرب تعالى والله الله طعنين أيه ونسبة له نسقين كقار ساسا فقرا أنا وحنوغر ونسبته أي نسبة الله هو macnaha waa alloo loo nisbaynayo ila dulmi dulmi loo nisbaynayo wasafahi iyo maangaabnimo loo nisbaynayo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay arrinkaa waa ka sarreeyaa sarreyn weyn bal jaxdun bal waa diidmo lirabbi rabbi la diidayo bilkulliyati gebi ahaanba wa inkaarun iyo inkirad wey qofka nebi moxamed risaaladiisa inkira waa qof ilaahay dacninaya waana qof ilaahay u nisbaynaya dulmi iyo xigmad daro tacaala allahu can dalika culuwan kabiira bal waa qof gebi ahaanba rabbi diidan subxaana wa tacaala saasaa ka laasimaysa oo ka dhalanaysa siday uga dhalanaysa waa maxay wuxuu ku yidhi wa bayaanu dalik hadalkaanaad ka aad ka fahmaysaa siday uga dhalanayso wuxuu yidhi wa bayaanu dalika arrintaa caddaynteeda waxa weeye hadalkan madmuunkiisa shiikhu wuxuu ka soo qaatay alimaam ibnu qayim raximah اllah fii kitaabihi hidaayat اlxayaara fii kitaabihi hidaayat اlxayaara fii ajwibat اlyahuudi wاnnasaara kitaab la yihahdo u leeyahay ibnu qayim raximah اllah wuxuu yihi wabayaanu dalika arrintaasi caddaynteeda waxaa weeye annahu ida kaana muxamadu salى اllahu عalayhi wasalam cindahum laysa binabiyin saadiqin haddii muxamed uu yahay agtooda cindahum waa cinda nasaara dabcan ibnuqayim nasaaraduu radinayay iyo wixii la midan waa soo gelayaan cid walboo diidane haddii muxamed uu yahay agtooda laysa binabiyin saadiqin mid aan ahayn nebi run sheegaya hadduu agtooda yahay bal melikun daalimun bal uu yahay boqor daalima waa siday ku sheegaan hadduu muxamed sidaa yahay faqad tahaya'a lahu waxaa u suuro gashay muxamed an yaftariya cala allah inuu ilaahay ku been abuurto laakiin hadalkan uga waa calaa calaa xaddi zacmihim waay hadalkooda lasoo naqlinayaa waxaa u suuro gashay ama waaqic ah inuu ilaahay ku been abuurto wayataqawala calayhi taqawalka waa iftiraagi been abuurad alla uu ku been abuurto wayastamira ouna arrinkaa ku sugnaado ou daa'imo xataa yuxallila ilaa uu xalaaleeyo wayuxarima uu xarimo wayafrid alfaraa'ida faraa'id uu fardiyo waajib yeelo wayusharica sharaa'ica shareecooyin uu jideeyo wayansakha almilala diimaha uu nasakho wayadriba ariqaaba qooraha uu garaaco wayaqtulu atbaaca rusuli rususha atbaacdooda uu laayo wahum ayagu ahlulxaqi ayagoo ahlulxaqa atbaacu rusul yuu ula jeedaa macnaa ayaga ayaga iska wada yahuudiya nasaara atbaacdii rususha uu laynaya wahum ayaguna ahlulxaqi ay yihiin dadkii xaqa ku taagnaa ehelka u ahaa xaqa wayans wuxuu wayasbi uu addoonsado nisaa'ahum dumarkooda uu qafaasho wayaqnama amwaalahum hantidooda uu qaniimaysto wa diyaarahum iyo guryahooda wayatima lahu daalika arrinkaasna uu u dhammaystirmo xataa yaftaxa alarda ilaa arlada uu furtay wayansiba daalika kullahu arrimahaasoo dhanna wuxuu u nisbaynayaa ilaa amri illaahi lahu bihi inuu alla arrinkaa amray wa maxabatihi lah iyo alla jacaylkiisa u nisbaynaya wuxuu leeya ilaaha i faray waxa aan samaynayo ilaahayna waa i jecel yahayoo rabbi baa raalli ka ah waxaan ku dhaqaaqay warabu tacaalaa rabbina yushaahiduhu waa arkaya wa huwa yafcalu walxaal huwa muxamed yafcalu uu ku samaynayo waxa uu samaynayo biahli lxaqi dadka ahlulxaqa ah ilaahayna waa u jeedaa ahlulxaqina sidaasuu maxamed u galayaa wa huwa mustamirun wa huwa muxamedna mustamirun waa mid daa'imaya fi liftiraa'i calayhi been abuuradka alla uu ku been abuurtay wuxuu daa'imay halaaan wa cishriina sanatan saddex iyo labaatan sano been abuuradka iska wadaa wahuwa maca daalika wahuwa asigu maca daalika kulli waxaasoo dhan ayadoo lala qabo oo waxyaabahaasoo dhan uu geysanayo yu-ayiduhu ilaahay baa u gargaaraya wayansuruhu yu-ayiduhu allah xoojinaya wayansuruhu allah u gargaaraya wayuclii amrahu arrinkiisa ayuu saro marinayaa wayumakinu lahu wuxuu makaninayaa min asbaabi nasri alkhaarijati min asbaabi nasri asbaabta gargaarka alkhaarijati ee ka baxsan can caadati lbashari caadada basharka ka baxsan ayuu makaninaya wa ablaqu min dalika arrinkaas waxaaba ka sii xeel dheer annahu yujiibu dacawaatah baryooyinkiisa waa ajiibaya waa baryaya waa laga yeelayaa wa yuhliku acdaa'ah cadowgiisuu halaagayaa alle maxamed cadowgiisii buu halaagayaa wa yarfacu lahu dikrah dikrigiisa iyo magaciisana alla kor u qaadaya haadaa wa huwa cindahum arrintu waa sida walxaal huwa muxamed cindahum agtooda fii gaayati اlkadibi wاliftiraa'i wاdulm uu ku sugan yahay been iyo been abuurad iyo dulmi gaayadii meesha ugu dambeysay fainahu laa adlama maxaa yeelay cid ka dulmi badan ma laha miman kadaba calى اllahi qof ilaahay ku been abuurtay wa abطala sharaa'ica anbiyaa'ih shareecooyinka ambiyadiisana buriyey wa badalahaa shareecooyinkii ambiyada bedelay wa qatala awliyaa'ahu awliyadiisii laayay wastamarat nusratuhu wastamarad ayna daa'imtay nusratuhu gargaarkiisa calayhim ayagoo ay uga gargaaraya daa'iman weligii weligiisna u gargaaraya alle kaas sidaa samaynaya wallahu tacaala allana yuqiruhu calaa dalika arrinka wastamarad waxaa daa'imtay dheh nusratuhu guushiisa calayhim ayaga uu ka guulaysanayo daa'iman weligii maalin walba waa laayaaho waa eryadaaho dhulku ka qabsadaa wallahu tacaala allana yuqiruhu calaa dalik arrintaasuu u qirsan yahay waa ku sii daayay laa ya'khudu minhu biاlyamiin awood ku qaban maayo ama midig ku qaban maayo walaa yaqطacu minhu اlwatiin xididka halbowlahana ka jari maayo sidaasuu iskaga daayay fayalzamuhum an yaquuluu fayalzamuhu marka waxaa ku laazima qolooyinka sidaa dhahaya ila nimanka dhahaya maxamed boqorow ahaa waaqicana sidaasaa taalla soo maha waaqica waxaa taalla in ilaahay u gargaarayo ducadiisa ajiibayo cadowgiisa alla uu jebinayo qalabada mar walba asiga uu leeyahay waaqica sidaasaa taalla asagoo markaa rusushii ilaahay diintoodii baabi'iyey shareecooyinkii burburiyoo yidhi shareecadooyinka dhan waa la nasakhay tayadaa nasakday ilaahay kitaab uusan soo dejin u nisbeeyey dadkii rususha raacay ee ahlulkitaabka ahaa baabi'iyo oo laayay haddana maca daalika ilaahay waxba kama qaban waa ku fiirsaday waa ku sii daayey maxaa arrinkaas ka dhalanaya sheikhu wuxuu leeyahay fayalzamuhum waxaa ku laasimaya an yaquuluu inay yidhaahdaan laa saanica lilcaalam caalamka cid abuurtay maba jirto walaa mudabbira cid caalamka maamulaysana ma laha walow kaana lahu mudabbirun qadiirun xakiim hadduu caalamku lahaan lahaa mid maamulo awood lahoo xakiim oo xikmad badan la akhada calaa yadayhi maxamed gacmihiisuu qaban lahaa arrimahan uu geysanayo dhan waa ka qaban lahaa wala qaabalahu wuxuuna ku qaabili lahaa acdama muqaabalatin muqaabalo midda ugu weyn ayuu ku qaabili lahaa macnaha si adag u qaban lahaa wa jacalahu wuxuuna ka dhigi lahaa nakaalan cibro ayuu wuxuu uga dhigi lahaa lisaalixiina dadka saalixiinta ah id laa yaliiqu maxaa yeelay uma habboona bilmuluuki boqorrada uma habboona hayru daalika arrintaa waxaan ahayn ninku hadduu boqor iyo waddan ka taliyo oo waddan maamulayo waddankoo boqorka ka yahay ma ogolaan karaa in raciyadiisii iyo dadkuu maamulayo qof kale uu ku tunto ma ogolaan karo mana aqbali karo gacan ad gacan biruuna ku qaban lahaa hadduu wax awoodi karo inuu qabto boqorrada kuma habboona buu yidhi arrinkaa waxaan arrinkaan ahayn uma habboona oo ah in la qabto kii waxyaabahaa geystay fakayfa bimaliki lmuluuk sidee marka ugu suubanaatay bimaliki lmuluuk boqorkii boqorrada wa axkami alxaakimiin iyo kuwa xaakimiinta waa xukumo kan ugu xukunka adag uguna xukunka wanaagsan sidee arrintaas ugu suubanaatay manaa laa yumkin way marka culummada qaar sida ibnuqayim oo kale raximah ullah wuxuu yidhi haddii waaqicu sidaa yahay ayaguna ay sidaa sheegteen oo ay leeyihiin waa boqor waaqicin allowna ku been abuurtay ay taagan yihiin sida waaqicah ee muuqatana ay tahay inuusan alla halaagin bal uu u gargaaray magiciisa uu kor yeelay diintiisa uu meel walba ku nashriy uu ku faafiyey cadowgiisa uu jebiyey ducadiisana mar walba uu ajiibayo allana uu ku fiirsanayo waxyaabahaasoo dhan maxamed asoo samaynaya oo been abuuranaya oo dadki laynaya wax walba geysanayo laba mid weeye imaa in la yidhaahdo allah subxaana wa tacaala arrimahan ma oga markuu maxamed saas carriga ugu tumanaayo ilaahay waxba kama oga arrintaasna waa alloo noo nisbeeyo aqbaxuljahli jahli kii ugu xumaa oo ilaahay loo nisbeeyo waa waa imaa inay yidhaahdaan ilaahay waa ogyahay hadduu ogyahay laba mid waayo inuu ogyahay laakiin uusan waxba ka qaban karin waxba kama qaban karo waxa maxamed samaynayo markaasna waa ilaahoo loo tiiriyo aqbaxu lcajzi cajzi iyo awood darro kii ugu liita ilaahay u tiirinaysaa subxaana wa tacaala wa imaa inaad tidhaahdo waa awoodi karaa inuu wax ka qabto asoo awoodi karo haddana ku fiirsaday taasna waxa waaye ilaahoo loo tiiriyo aqbaxu safah safah iyo maangaabnimo midda ugu xun maxaa yeeley asoo awoodi kara inuu wax ka qabto inuu haddana addoommadiisa ku fiirsado sharcigiisaoo shuruucdiisaoo la burburinayo uu ku fiirsado ducadiisa uu ajiibo waxba uu ka qaba waayo waa doqonnimo waa ilaahoo safah iyo maangaabnimo iyo xigmad darro loo tiirinayo dhiiqay mar walba ku dhex jiraan marka dhiiqadaasi maxay uga bixi karaan inay rumeeyaan moxamed sala allahu calay wasalam waana waxayna ka mid tahay adilada tusinaysa calaa nubuwati nebiyi sala allahu calay wasalam ma dhici karto kun afar boqol iyo afartan iyo koowan hadda marayna soo sidaa ma ah waana waqtigii hijrada laga soo bilaabaa taariikhda bictada nebiga waqtigii hijrada waa ka horreysay calayhi salaatu wasalaam muddo waxay ka horreysay dhowr iyo toban sano ah muddada intaa la eg oo ilaa yoomina haada diinkiisu muntashir yahay dadka raacay diinkiisana allah subxaana wa tacaala mar walba uu yahay dad ilaahay uu barakeeyey alla uu u nusreynayo u gargaarayo muddada intaa la eg in diintaasi baaqi noqoto magiciisu baaqi noqdo dikri xasana ilaahay meel walba u dhigo haddana uu yahay mid been sheegayo ilaahay ku been abuurtay arrin suuragala ma aha laa caqlan walaa sharca midna suuragal kuma aha bal waxyaabahaasoo dhan waxay tusinayaan calaa sidqihi inuu nebigu run sheegay calayh salaatu wasalaam aaway kuwii rususha rasuulnimada sheeganayay ee tirada badnaa ee bacd rasuul yimid calayh isalaatu wasalaam ilaahay waa dabar gooye soo maaha musaylimat اlkadaab iyo alaswad alcansi iyo hubii sheeganayay lahaa ana rasuulan ah ilaahay subxaana wa tacaala waa baabi'iyey sidaasoo kalena qof walboo ilaahay ku been abuurto ilaahay uu baabi'inaya u halaagaya laakiin nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam markaad fiiriso sida ilaahay u garab istaagu ugu gargaaray waxay daliil u tahay inuu rasuul xaqa yahay oo ilaahay soo diray subxaana wa tacaala allahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed